barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laantaaf soomaaliga v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin isniin ah lix iyo labaatanka bisha agost sanadka labada kun sagaal iyo tobanka saacadda afrikada bari waxay hadda tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo washingtonna waa lixda iyo barka subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenana waxaa ka mid ah hay-adda maandhis oo tababaro la xidhiira horumarinta dhallinyarada ka soo gebagabaysay magaalada boosaaso
dhowaan waxaa puntland kusoo gebagabooday tababar aan ka fulinaynay maxaanku yidhahdaa magaalada boosaaso oo ay ka faaidaysanayeen dhalinyaro kala duwan oo arrimaha shabaha ah
waxaad sidoo kale maqli doontaan dhallinyaro ka faa'iidaystay mashruucii shaqo qaran ee somalilan oo aan ka waraysannay khibradihii ay soo kororsadeen kaalmihii heesaha ayaan barnaamijka ka marnay awalba kugu ma antashane tijaaba ayay ahayde haddana waa iskabactire
wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan balse intaas oo dhan waxaa ka soo horreeyay warkii caalamka
madaxda toddobada dal ee dunida ugu dhaqaalaha badan ayaa maanta oo isniina soo gebagabaynaya shir madaxeedkii uga socday dalka faransiiska arrimaha ugu muhiimsan ee laga wada hadli doono ayaa waxaa ka mid a isbeddelka cimilada adduunka iyo weliba isbedelada ku yimid farsamada casriga ee teknolojiyadda gabagabada shirka ayaa lagu wadaa in ay shir jiraa'id qabtaan madaxweynayaasha maraykanka iyo faransiiska madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa mar hore saxaafadda u sheegay inuu rajo wanaagsan ka qabo in heshiis ganacsi uu la geli karo shiinaha iyo jabaan isagoo sidoo kale soo dhoweeyey kasoo qaybgalka shirkan ee iiraan
dowladaha sacuudiga iyo imaaraadka ayaa maanta wadahadallo nabadeed ugu baaqay dowladda yemen iyo kooxda gooni ugoosadka koofureed kadib dagaallo ba-an oo dhowaan labada dhinac ku dhex maray magaalooyin ku yaalla koonfurta yemen qoraal saxaafadeed ay si wada jir ah u soo saareen wasiirada arrimaha dibadda ee rayaad iyo abudabi ayaa dhinacyadu isku haya koonfurta yemen loogu baaqay wadahadallo nabadeed oo lagu qaban doono magaalada jidda ee boqortooyada sacuudiga sidoo kale dowladda iyo kooxda gooni ugoosadka ayaa laga dalbaday in ay xabadda joojiyaan islamarkaana ay si wada jir ah ula shaqeeyaan guddi farsamo oo ka kooban dowladaha xulafada ah ee dagaalka ka wada yemen sacuudi carabiya iyo isutaga imaaraadka ayaa wada taageera dowladda uu caalamka aqoonsan yahay ee dalka yemen hase yeeshee madaxweynaha yemen cabdirabo mansuur haadi ayaa ku eedeeyey imaaraadka inuu qalabeeyo islamarkaana maalgeliyo xoogaga gooni ugoosadka ee koonfurta yemen maleeshiyaadka gooni ugoosadka ayaa dhowaan la wareegay magaalooyinka cadan iyo abyan ee koonfurta yemen
halkaad dhegeystayaa nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga e v o a magaalada boosaaso waxaa lagu soo gebagabeeyey tababar ku saabsanaa horumarinta xirfadda kombyuutarada kaasoo ay kasoo qayb galeen in ka badan soddon dhallinyaro ah barnaamijkan ayaa waxaa fuliyey urur dhallinyaro oo lagu magacaabo mandis faahfaahinta barnaamijkan ayaa haddaba nuur xasan nuur waxa uu ka wareystay agaasimaha mandis cabdiraxmaan nuur yuusuf
waa mahadsan tahay mandis waxay ka shaqaysaa arrimaha horumarinta dhalinyarada iyo wacyigelintooda iyo horumarinta xirfadaha dhalinyarada dhowaan waxaa puntland kusoo gebagabooday tababar aan ka fulinaynay maxaanku yidhahdaa magaalada boosaaso oo ay ka faaidaysanayeen dhalinyaro kala duwan oo arrimaha maxaanku yidhahdaa xirfadaha ah sidoo kale waxaan sida dhowaan insha allah haddii ilaahay midacan lahay tababaro kuwaa ka waaweyn inaanu ka fulino puntland sidaas in lamida waxaan hadda ku sugannahay muqdisho oo aan ku daafurnay forum weyn oo aan ugu talagalnay inay ka faa'iideystaan ku dhawaad toban kun oo dhalinyaro soomaaliyeed ah forumkaasi waxyaalaha ugu badan uu ka shaqeyn doono waxaa kamida arrimaha wacyigelinta dhalinyarada oo aan rabno inay ka faa'iideystaan dhalinyaro ku dhow toban kun oo wacyigelin iyo xirfad intaba ah oo xirfado kala duwan ah waxaa barnaamijkaas ka kaashanaya guud ahaan xubnaha dhalinyarada ee ku midaysan mandis youth organization iyo dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada dalka ka jira intii waa dhaqdhaqaaq awood weyn oo maxaanku yidhahdaa dhalinyarada fursad wanaagsan oo ah marka goorma ayaa soo bilowdeen howlahan aad ku taageereysaan dhallinyarada
runtii waxaan bilownay laba kun iyo toddobiyo tobankii ayuu ahaa bilowgii organizationkan ka shaqeynayay arrimaha dhalinyarada intaasna wuxuu runtii cudud iyo awood iyo maxaanku yidhahda dadaal ba isugu geeyey sidii marka koowaad loo kobcin lahaa garaadka dhalinyarada kadibna loogu gudbi lahaa sidii dhalinyarada loogu abuuri lahaa xirfado mustaqbalkooda door wanaagsan ka qaadan kara si loo yareeyo shaqola-aanta iyo maxaanku yidhaahdaa tacadiyada dhalinyarada ay wajahayaan guud ahaan soomaaliya waa garta marka yaa idinka taageera howlahan iyo mashaariicda dhinaca horumarinta ee dhalinyarada ee aada samaysaan
run ahaantii waxaan isleenahay waxyaalaha aad kaga duwannahay ururada kale ayay kamid tahay oo dalka ka jira mandis waxa uligaas iyo dhaqaalaha intaa la eegi mashaariicda intaa la eegi fulinaayo maxaanku yidhahda ay kasoo maaxataa aqoon ahaan iyo dhaqaal ahaan intaba waa xubnaha ku midaysan mandis oo runtii ku dhow ilaa saddex boqol oo dhalinyaro ah iyo in ka badan oo hadda maxaanku yidhahdaa liidka ku jira oo runtii guud ahaan dalka gudihiisa iyo dibadiisa jooga sidoo kale waxaana taageera oo maxaanku yidhahdaa dhanka dhaqaalaha naga taageera shirkadaha ganacsiga iyo kuwa siyaasiyiinta ee dalka guud ahaan iyo bangiyada waxaan sidoo kale maxaanku yidhahdaa hadda rajo wanaagsan ka qabnaa inay hay-adaha caalamiga ah ee ka shaqeeya arrimaha horumarinta dhalinyarada inay door wanaagsan ka qaataan arrimaha hadda socda ee dadaalada ah waayahay marka dhibaatooyinka ugu waaweyn ee xilligan ku horgudban dhalinyarada soomaalida maxaad inoogu sheegi kartaa
run ahaantii waxyaalaha ugu waaweyn dhalinyarada soomaaliyeed dadaalada xooga weyn ee dalka ka socdo mar walba dhabar jebinaya ama caqabadaha ku ah waxaa kamid a runtii qabyaaladda oo aada u weynaad u xoogeysatay oo u baahan in lala dagaalamo oo si weyn maxaanku yidhahda wacyigelin xoog weyn laga sameeyo waxaa kale oo kamid a dhalinyaradii oo aan helin fursadihii ay uba u baahnaayeen haba hase ahaatee ayba maxaanku yidhahdaa kala kulmaan dadaalada iyo howlaha ay wadaan caqabado maxaanku yidhahdaa dhinacyo badan oo uga yimaada dhinacyadaas oo kamid a dhinacyada siyaasadda dadka siyaasadda ka shaqeeya dhinacyada maxaanku yidhaahdaa taageera la-aanta maxaanku yidhaahdaa maxaanku yidhaahdaa hay-adaha caalamiga ah oo laftigooda aan marin melihii loo baahnaa ama dadaaladii loo baahnaa runtii dhaqaalaha soomaaliya loo lo loogu deeqay
marka waxaa sheegtay inaad ka shaqaysaan howlaha horumarinta dhalinyarada marka si dhalinyarada ay shaqooyin u abuurtaan ama loogu abuuro waqtil xaadirkan maxaa muhiim u ah si taas loo xaqiijiyo shaqa abuurista dhalinyarada
run ahaantii waxaan isleenahay waxyaalaha ugu muhiimsan oo dhalinyarada maanta ay u baahan tahay si ay u helaan shaqooyin noloshooda iyo mustaqbalkooda kaafi dareeya oo mustaqbal wanaagsan u abuura waxaa kamid a in dhalinyarada laga dhiso dhanka xirfadaha maxaanku yidhahdaa loo sameeyo mashaariicdooda iyo aragtiyahooda iyo maxaanku yidhahda halabuuradooda maalgelin maxaanku yidhahda waxtar leh oo maxaanku yidhahda mashaariicdooda uhorumarin kara sidoo kale in maxaanku yidhahdaa shaqooyinka dalka maxaanku yidhahdaa lasoo bandhigo hadda waxaan dhawaan laba kun iyo sagaal iyo todoba gudihiisa boosaaso ka sameynay forum weyn oo shirkadihii ganacsiga waaweynaha kuwa isgaasiinta ee puntland ka shaqeeya iyo dhalinyarada wax ka barata jaamacadaha iyo kuwa waxbarashada dhameeyey baajka koowaad ee jaamacadaha si maxaanku yidhahdaa dhalinyarada laftigooda iyo shirkadihii iyo maxaanku yidhahdaa ilihii dhaqaalaha ay isu dhexgalaan oo fikradii dhalinyarada la dhegeysto shirkadaha ama ganacsatada ama maxaanku yidhahdaa dawladda ama sidoo kale hay-adaha caalamiga intaba ay suurtagal uga ugu noqoto inay fahmaan kadibna maxaan ku yidhahdaa waxa iyaga suurtagal u ah oo awoodooda ay halkaas kusoo bortigarayaan
aad ayuu mahadsan kaasi waxa uu ahaa cabdiraxmaan nuur yuusuf oo khadka telefoonka ugu waramayay nuur xasan nuur halkaad kala socotaana waa v o a
waa tahay dhegeystayaal haatanna aan ku nasanno heestan ay ku luuqayso fanaanadda muna xafiis
awalba kuguma aan tashane tijaaba ayay ahayde haddana waa iskaba jire awalba kuguma aan tashane tijaaba ayay ahayde haddana waa iskaba jire hadaad islahayd waa tabcaan diraayaduna way qabtaa diraayadu way qabtaayo walaaltuun baa ku galaa hadaad islahayd waa tabcaan diraayaduna way qabtaa diraayadu way qabtaayo malaaltuun baa ku galaa ataa iska dhigani tagayo oo taariikhiyo magac lahaa adaa iska dhigani tagayo oo taariikhiyo magac lahaa ordayarka oo iyo kutaba ah inan rago oo iyo kutaba yaro yaro yaa kutabay ada iska dhigani tagayo oo taariikhiyo magac lahaa ada iska dhigani tagayo oo taariikhiyo magac lahaa ordayarka oo iyo kutaba ah inan rago oo iyo kutaba yaro yaro yaa kutabay jacelku ma lahayn tisqaan wax yarow aan kugu tabiyo tacadiyo been buu ahaa jacelku ma lahayn tisqaan wax yarow aan kugu tabiyo tacadiyo been buu ahaa anigu marna kumaan talamin inaad tahay ruux wax taraa inaad tahay ruux wax taraayo jacaylkana toosin karaa anigu marna kumaan talamin inaad tahay ruux wax taraa inaad tahay ruux wax taraayo jacaylkana toosin karaa ataa iska dhigani tagayo oo taariikhiyo magac lahaa adaa iska dhigani tagayo oo taariikhiyo magac lahaa ordayarka oo iyo kutaba ah inan rago oo iyo kutaba yaro yaro yaa kutabay adaa iska dhigani tagayo oo taariikhiyo magac lahaa adaa iska dhigani tagayo oo taariikhiyo magac lahaa waa waa tahay aan intaasi ku dhaafna heesta ay ku luqeynayso fanaanada muna xafiis halka aad kala socoteen waa v o a madaxweynaha somalilan ayaa dhowaan boqolaal dhalinyaro ah usoo xiray barnaamij loogu magac diray shaqo qaran oo lagu tababaray dhalinyaradii isu diiwaan gelisay dhalinyaradii ka qeyb gashay waxaa ka mid ahaa maxamed cabdilaahi faarax iyo cabdiqani axmed xayir waxyaabihii ay soo barteen ayayna uga warameen wariyaheena magaalada laascaanood cabdikariim olol waxaana ugu horeyn ku hormaraya maxamed cabdilaahi faarax cabdikariin haddaan kaaga waramo annagu halkan aanu ka tagnay horta halkan itixaanka waxaa u fadhiistay boqol iyo konton qof labadii boqol iyo kontonkii qof wax xiisad gala adigu waxay kusoo ururtay dadkii tegayey ee liiskooda habeenkii lasoo gudbiyey la tegayey waxay ahaayeen boqol iyo lixdan qof ee gobolka soola marka laga reebo gabdhaha halkan waxaanu kaga tagnay gabdhahu halkan lagu tababerayey halkan waxaanu kaga tagnay sideed iyo labaatan wiil xaggaa markaanu tagnay oo aanu joognay hal habeena subaxii dambe markii aanu duruustii iyo casharadii naloo bilaabay waxaa horta markii koowaadba ferstwayne lagu yiri halkan waxaa loo yimaadaa waxa la yidhaaho waxaa la isbaraa maamulka iyo kala dambeynta yadaan cilmi lagu dhigayn laakiinse qaabka loo tababa amar qaadashada oo ah saraakiil ciidan baa gacanta laydin gelinayaa halkaa reer sool waxay ahaayeen sideed iyo labaatan waxaa soo tegey sideed wiil baa is soo raacay oo reer laascaanooda oo degmada laascaanood kasoo jeeda caasimadda waxaa hadhay labaatan labaatankii halkaanu ku joognay haddana waxaa soo tegey dad gaadhaya aduu ilaa laba qof aduu waxaanu kaga qalinjiminay ugu dambeyntii sideed iyo toban qof sideed iyo toban wiil baanu kaga qalinjiminay waxaana madaxweynaha somalilan barnaamijka markuu furay oo sharaxay shaqadadeedii waanu qabsanay waanu soo dhammaysanay markii dambena madaxweynaha jumhuuriyadda somalilan mudane muuse biixi cabdi iyo agaasimaha barnaamijka shaqo qaran maxamed xuseen ismaaciil maadin waxay halkaa noogu bilaabeen mushaharkii haaf mushahaar oo ah lacag ah boqol iyo labaatan doolar oo aan bishii qaadanano deeqaha waxbarasho oo dalka dibadiisa oo iyaguna ah aanan imtixaan u gelin oo sida jaamacadda etoobiya oo sanad walba qaadata shaqalaha dowladda qayb ka mid ah ka waran waxyaabaha baradkana ugu muhiimsanaa intaad tababarkaasi ku jirteen iyo waxaa iska kiin bedelay bal iga warra maadaamaad dhallinyaro ahaydeen tababarra aad gasheen waxaa iska keli horta waxaanu baranay maamulka iyo maareynta sida maamulka uu shaqeeyo iyo sida uu kala dambeeyo iyo awaamiirta taasoo ay ugu horeysay horta qofku marka koowaad inuu mas-uuliyadii saaro in shaqaalaha somalilan hore waxaana lagu tababaray in qofka la magacaabi jiray kabacdina xafiis la fadhiisan jiray kaas isagaan wax badan la fahansin marka annaga waxaana la baray dastuurka sharciga qodobada qofka qabanaya markuu shaqada ku jiro oo qofka soo xidhaya iyo sida awaamiirta loo fuliyo iyo shaqada tusaalahaan oo kale dee waad ku cusbaydeen bal ka waran markaad gasheen tababarkii dhalinyaro kala duwan oo markaad tababarkii gasheen oo dhalinyaro kala duwan laga keenay magaalooyinka somalilan oo aada su wada timaadeen horta cabdikariinow waxaa ugu adkayd oo anigu markii ugu horeysayba aan qaadan waayey xagga marka la yidhaaho cuntadoo kale qofku wuxuu u bartay inuu aroortiiyo cunto freesha uu cuno adoo soo kacaya marka qofku matalan masalaada uu tukado inuu iska seexdo dhalinyaro iyo sagaalka soo kaco waxaa lagu kicinayaa lixda subaxnimo lixda subaxnimo salaada lagu kicinaya salaada markaad gutay haddana waad baxaysaa waxaad u baxaysaa tababar baad gelaysaa duruus baa lagu siinaya markaad soo laabatid aroortii break time waxaa laga yaaba xafad markaa kusoo noqotay iskoolka timaadeen anigu aan jirtay cunto fresh canjelo iyo suqaar iyo wax kalaba halkan waxaa la yidhaahaa qof walba wuxuu soo qaadanayaa sufur iyo saxan sufurkaa iyo saxankaas fail baad gelaysaa sidoo kale dhallinyarada magaalada laascanood ayaa qaarkood waxaanu ka weydiinay dhallinyarada barnaamijka shaqo qaran soo dhameeyey siday u arkaan markii ay u yimaadeen iyo tababaradii ay soo qaateen aniga oo cabdiqani axmed xayiir maxaa tol horta aad iyo aad baa waxaan usoo dhawanayaa shaqo qaran waa jaanis usoo baxay dhallinyarada gobolada somalilan oo dhan oo shaqo la-aan baahsan ka jirtay koley anugu markii hore waan ka hadhay dadka ka hadhay waan ku jiraa laakiin hadda waxaan u hawanya inaan qofka koowaad ee aadaan noqdo maalintii hore ee la qaadaya dhallinyaradaas kumaad jirin anoo meeshaydii joogaa dhallinyaradii aan meesha kaga soo aan intixaanka wadagallaya tegey iyay igu yimaadeen iyagoo wakhtigoodii iyo maxay tole shaqayn tababarkoodii soo dhammaystay marka waxaan ogaaday inay faa'iido tahay bal ka warana markaad la sheekaysatay dhallinyaradii kasoo qayb gashay ee tababarkaasi soo galay laascaanood kusoo noqday waxyaaba ay kaaga sheekeeyeen iyo waxaad kaga hadhay markii hore markii hore anigu waxaan haystay waxaan horta wax khiyaaliya wax dhababa ma haysan dee waxaa liigu yidhi waxaan tababar baa gelaysayo qori baa lagu dhiibayayo ka bogsina dagaalanta dee in dagaal markiiba tukaraq lagu geeyo Hee.
markii dambe aan dhallinyaradii iswaraysanay hadeer maxamed oo kale aan iswaraysanay oo aada igu waramay n noloshu meesha say tahay sida shaqada maxay toole lagu tababarayo magaranaysa marka aada iyo aad baan hadeer ugu hanweynaa shaqooyinka hadeer dee sida maxamed sheegay haddeer shaqa qaran waa ka madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan madax- muuse biix cabdi uu leeyahay anigu waxaan shaqaalaysiinaynaa maxay toole wax n shaqa- ba- barnaamijka shaqa qaran soo maray marka ma fiicna in dee gobolada intii laynaga waayay innaga wax shaqo qaran soo maray in gobolada kale shaqaala laynooga keeno damarxumaynugu ta inaynu inagu shaqo qa- qaranta aadno oo barnaamijka ka soo faa'iidaysano gobolkeena ka shaqayno gobolada kale layna geeyo magaranaysa baanu dhallinyarada ku buurinaa
kuwaasi waxay ahaayeen maxamed cabdilaahi faarax iyo cabdiqani axmed xayri oo u warameeyey cabdikariim olol haatanna dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha waxaa inala socodsiinaya nuur xasan nuur
mahadsanid xuseen waxaan ku bilowna horyaalka premier leaga ingiriiska oo saddex ciyaar la ciyaaray axaddii shalay kooxda tottenham ayaa khasaare kala kulantay newcastle kadib markii lagu garaacay hal gool iyo eber waxaana goolka kooxda newcastle daqiiqadii toddobylabaatanaad u dhaliyey ciyaaryahan jolton ciyaarihii kale ee dhacay manchester city saddex gool iyo gool ayay ku karbaashtay kooxda bournemouth waxaana goolasha laba ka mid ah u dhaliyey ciyaaryahan sergio aguero goolka kalena raxiim sterlin ayaa u dhaliyey kooxda city wolverhampton wonders ayaa belny barbardhac gool iyo gool ah la dhaafi weyday dhinaca kale horeynta weli waxaa ku hogaamineysa oo kelina ku noqotay kooxda liverpool oo sagaal dhibcood leh waxay iska reebtay arsenal oo toddobaadkii hore ay isku dhibco ahaayeen sabtidii ayayna saddex gool ku qabatay manchester city ayaa ku jirta kaalinta labaad oo leh toddoba dhibic arsenal lix dhibic ayay leedahay oo waxay ku jirtaa booska saddexaad leicester city shan dhibcood ayay leedahay kaalinta afraad ayayna ku jirtaa waxaana horyaalka premier league la ciyaaray toddobaadkan toddobaadkii saddexaad sbain ciyaarixii salax ayaa dhacay xalay iyo shalay barcelona ayaa shan gool ku garaacday kooxda real betis kadib markii ciyaartii furitaanka xilli ciyaareedka toddobaadkii hore laga badiyey waxaana goolasha ama goolashii ugu horreeyay u dhaliyey weeraryahankooda cusub anton griezmann griezmann ayaa dhaliyey laba ka mid ah shanta gool ee ay barcelona ku badisay goolasha kalena waxaa kala qaybsaday arturo vidal jordi alba iyo carles perez kooxda leganes waxaa ka badisay atletic madrid oo dirtay hal gool iyo eber goolka atletic madrid waxaa u dhaliyay ciyaaryahan vitolo deportivo alaves iyo spanyol eber iyo eber ayay ku kala baxeen real mayorka oo ka- he- ciyaaraha heerka labaad ka soo laabatay sannado badan kadib ayaa kulankeedii labaad ee xilli ciyaareedka waxaa hal iyo eber ku garbaashtay kooxda real sociedad mayorka ciyaartii kulankii hore ee toddobaadkii hore waa ay badisay Een, dhinaca kale horeynta waxaa horyaalka lix dhibic isla wada leh atletic madrid iyo sevilla horyaalka serie aada talyaaniga oo toddobaadkan furmay axaddii ciyaaro badan ayaa dhacay waxaana guuldarro ku bilowday kooxda ac milan oo weli la daala dhacaysa in ah, guulo- guuldarrooyin dhowrkii sano ee lasoo dhaafay udines ayaa hal iyo eber ku qabatay shalay Een, ciyaarihii kale roma iyo genoa saddex gool iyo saddex gool ayay isku mari waayeen bresia oo ku cusub xilli ciyaar- een, xilli ciyaareedkan horyaalka serie aada kadib markii ay kasoo baxday serie bda ayaa hal iyo eber kaga badisay calary torino iyo sassuolo kooxda torino ayaa laba gool iyo gool ku badisay verona iyo bolonia hal iyo hal ayay isku mari waayeen atalanta saddex gool iyo laba ayay kaga badisay kooxda sbal weliba s- labada gool waa loogaga hormaray oo gadaal ayay kasoo magtay laakiin guul muhiim ah ayaa kooxda lazio waxay kasoo hoysay ciyaartii ay la ciyaartay kooxda sampdoria waxaana eh, horyaalka talyaaniga ciyaarahaas ay ahaayeen kuwii ugu horeeyey ee xilli ciyaareedka cusub sabtidii ayuu furmay yuventus oo horyaalka difaacanaysa ayaan hal iyo eber kaga badisay kooxda parma napolina afar gool ayay ku dharbaxday fiorentina inkastoo fiorentina ay sabtidii saddex gool dhaliyeen waa tahay dhegaystayaal xubinta ciyaaraha waa naga intaa
aad ayuu mahadsan yahay nuur xasan nuur oo inala socodsiinaya xubintaasi ciyaar halkaad ka dhegeysanaysaana waa laanta af soomaaliga e v o a haatan aynu ku wada nasanno heeskan aynugu luqeynayso fanaanada hodan cabdiraxmaan ninbay waxaa tahay nabad iyo barwaaqiyo guri lagu nagaade guri lagu nagaade nimcay waxaa tahay nabadiyo barwaaqiyo guri lagu nagaade guri lagu nagaade daruuradii kalgacaalkiyo waxaa tahay naqiyado intaan duurinayse daruuradii kalgacaalkiyo waxaa tahay naqiyado indaan nuurinayse waxay niyadu jeceshahay waqtu way ku faraxada waxay niyadu jeceshahay naftu way ku faraxada nasiibiyo ayaan badan ubadnimadu kariso nololkula nololkula nololkula wadaage nololkula nololkula nololkula wadaage waxay niyadu jeceshahay naftu way ku faraxada waxay niyadu jeceshahay naftu way ku faraxada nasiibiyo ayaan badan ubanimadu kariso nololkula nololkula nololkula wadaagtee nololkula nololkula nololkula wadaagtee
heestaasi nimco iyo fanaanada hodan cabdiraxmaan ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabayn doonaa idaacaddeenii duhurnimo waxaan idinla socodsiinayo xuseen barre aadan iyo anigoo ah nuur xasan nuur dhinaca farsamada waxaa inoo joogay maxamed cabdi xasan sandheere tan iyo kulan dambe sidaa iyo nabadgelyo